بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين wuxuu ka soo sheekeeyey raxmatullaahi calayhi maalinta qiyaame ummadda in la kaxayn doono maxsharka in la geyn doono allaha inuu xisaabin doono oo wuxuuna soo yihi walada alcardi calayhi muxaasabuun waa kuwii la xisaabina bixadrati almawaasiin iyadoo miisaanadii xaadir ay yihiin acmaasha lagu miisaamayey qof kasta camalkiisa waa la miisaamaa haddii markaa miisaanku wuxuu leeyahay sida culimmadu ay sheegeen laba kafadood labadaas kafadood mid ka mida waxaa la saaraa qofka xasanaadkiisa midda kalena waxaa la saaraa sayi-aadkiisa middii xasanaadkiisu haddii ay cuslaato qofkaas waa liibaanay kafadii sayi-aadku haddii ay cuslaatona qofkaas waa khasaaray bixadrati almawaasiin aayadihii sheegayana waan soo marnay wa nashri suxufi dawaawiin dawaawiinta waraaqahooda fidintooda agtooda ayaa lagu xisaabinaa addawaawiin waa jamcu diiwaan diiwaanna waxaa la yidhaahdaa meesha wax lagu sajilo oo lagu qoro ayaa waxaa la yidhaahdaa diiwaan dadka magacyadooda oo kale buugga lagu qoro diiwaan baa la yidhaahdaa dawaawiinta hadda marka wuxuu ula jeedaa marka ay dadku dunida ay joogaan wax kastoo ay samaynayaan ama ay ku hadlaayaan waa la qoraa ilaahay waa u qoran tahay waxbana laga tegi maayo wixii marka qofku uu sameeyey waraaqihii ay ku qornaayeen ayaa qofka hortiisa lasoo dhigaa halkaas baa marka qofka lagu xisaabinaa waxaa jira xadiis cabdillaahi ibni camr ibn alcaas uu warinaa oo saxiix ah wuxuu leeyahy nabigaan waxaa maqlay sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam isagoo dhaha maalintii qiyaame qof baa la keeni doonaa waraaqihii ay ku qornaayeen acmaashiisa oo sayi-aadka ahaa ayaa la fidinaa waa sagaashan iyo sagaal waraaqadood mid kastana inta ay dhirar dhan tahay waa meel ishu ay ku dhammaato wuxuu u arkaa inuu halaagsamay wuxuu is leeyahay naar baad geli doontaa waa la weydiina waxaa lee wax xasana a miyaad leedahay wax xasana a ma soo shaqaysatay markaasuu wuxuu leeyahay maya ilaahi wuxuu leeyahay balaa ina laka cindana xasana xasana aad shaqaysatay oo aadan ogeyn baa jirta wuxuu yihi nabigu sala allahu alay slam bitaaqa yar waraaq yar oo kelimatu tawxiid ay ugu qoran tahay ayaa la keenaa xadiisu lbitaaqa saasaa loo yaqaanaa waraaqihii sayi-aadkiisu ay ku qornaayeen labada kafadood mid ka mid aha la saara bitaaqadii kelimatu tawxiid ay ku qorneedna kafadda kalea la saara kafaddii bitaaqadu ay saarneed ayaa cuslaane halkaasuu marka ku badbaadaa xadiiskaas marka waa xadiis aada u rajo badan dadka muslimiinta ah oo tawxiidkooda u nabad galay rajo ayuu yahay laakiin qofka waa inuu tawxiidkiisa uu ka ilaaliyo wax shirki ah ama asqar ha ahaado ama akbar ha ahaado dembi ilaahay laga galo oo shirki ka weyn ma jiro shirkiguna waa dhici karta qofka inuu usoo dhuunto meel uusan ka malaysanan uu yimaado macnihiisuna wuxuu yahay allah iyo cid kale oo makhluuqiisa ka mid ah in wax la isugu daro oo shirko laga dhigo hebel iyo hebel waa shirko waa la yaqaanaa waxbay isku darsadeen xuquuqda ilaahay keligii uu lahaa iyo cid makhluuqaadka ka mid ah axadkuu doona ha ahaado ama malag ha ahaado ama rasuul ha ahaado ama weli ha ahaado inaad isugu darto oo aad tidhaahdo shirkaad ku tihiin dembi ka weyn ma jiro marka dawaawiinta xadiiskaas marka wuxuu muujinaa dawaawiinta ah maalinta qiyaame acmaashu ay ku qorneed in la keeni doono oo qofka lasoo hordhigi doono axsaahu allahu ilaahay waa xifdiyey axsaahu allahu ilaahay waa xifdiyey midkaas wanasuuhu iyaguna way halmaameen acmaashaas dawaawiinta ku qoran dadku way hilmaameen laakiin ilaahay waa xifdiyey ilaahay ma hilmaamin fii yowmin maalin dhexdeed baa la xisaabinaa marka fii yowmin waxaan ku tacalujinaynaa muxaasabuuna waa kuwa la xisaabinaa fii yowmin maalin dhexdiis yowmkaas oo kaana miqdaaruhu qadarkiisu u ahaaday khamsiina alfa sana konton kun oo sano low kaana gayru llahi allah cid aan ahayn hadday ahaan lahayd caza wajalla alxaakima cidda kala saare bayna khalqihi makhluuqiisa maalinkaas wuxuu leeyahay haddii cid aan alla ahayn dadka waa kala saaraynaa ay tidhaahdo maba loo dhiibaaye waxay ku qaadan lahayd makhluuqaas inay kala xukmiyaan konton kun oo sano ayay ku qaadan lahayd oo allah marka imisay ku qaadanee in yarba ilaahay ku qaadane aayad qur-aan oo waxaa jirtaa ilaahay uu leeyahay tacruju almalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin kana miqdaaruhu khamsiina alfa sana tacruju lmalaa'ikatu malaa'igtu way kor bayaadeen iyo wاlruuxu malaku jibriilka ilayhi ila allah fii yowmin maalin dhexdiis yoomkaas oo kaana miqdaaruhu qadarkiisu yahay khamsiina alfa sana konton kun oo sano warka meeshaan uu ku sheegaa iyo aayadda waxaa moodaa inay iska afdhow yihiin maalinta qiyaame oo makhluuqaadka la kala saaraa maalinkaas ma wuxuu u dhigmaa konton kun oo sano oo adduunyada ah miyuu u dhigmaa culimmada qayb ka mid ah sidaas qaba horta aayaddan tafsiirkeeda waa la ysku khilaafay laba qowl baa ku jirta qowlka hore wuxuu leeyahay tacruju lmalaa'ikatu malaa'igtu kor bay aade iyo waruuxu malaku jibriil ilaahi ila allah fii yowmin maalin dhexdiis yoomkaas oo kaana miqdaaru khamsiina alfa sana oo waxay leeyihiin fii yowmi jaaru majruurkan tacruju ayaa lagu tacallujinaa waxay yidhaahdeen carshu raxmaan iyo toddobada samo samada ugu hooseyda oo ah midda ugu ballaaran uguna weyn inta malaku jibriil uu u soconaa waa hal maalin maalinkaas laakiin qof bashara hadduu yidhaahdo waa u soconaa waa konton kun oo sano ayuu u socon lahaa ilaan dhulalku waa toddoba dhul dhul kastaana dhulka uu kasii hooseeyo dhulka hooseeya ayaa yar mid kasta midkuu ka koreeyo waa ka yaryahay midka asama alardu saabica ayaa ah midda ugu ballaaran uguna weyn waxay leeyihin marka culummadu malaku jibriil markuu ka soo tago alardu saabica markaskeeda markuu ka soo tago ilaa carshi araxmaan intuu u soconaa waa hal maalin tacruju almalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin maalin dhexdiis laakiin yowmkaas haddii hal la qadaro la yidhaahdo qof makhluuq oo caadi ah bashar caadi ah ha u socda haddii la yidhaahdo kaana miqdaaru hamsiina alfa sana konton kun oo sanay ku qaadan tafsiir waa kaas qola saasay qabaan qoladaas marka waxay leeyihiin aayadda kale oo ku jirtaa fii suurati sajda oo ilaahay uu leeyahay yudabiru lamra min asamaa'i ila alardi uma yacruju ilayhi fii yowmin kana miqdaaruhu alfa sana iyo aayaddan isdiidi maayaan aayaddan waxay tilmaameen alfa sana kun sano aayaddaana maxay sheegay konton kun oo sano waxay leeyihiin kunka sano inta malaku jibriil uu soconaa waa min asamaa'i dunya ila alardi samadan dhow iyo dhulkan intuu u soconaa yani waqti yar bay aada ugu qaadanaya laakiin waqtigaasi qof bashar caadi ha u socda haddii la yidhaahdo wuxuu u soconaa kun sano laakiin waqti aada u yar bay asaga ku qaadanaya aayaddana waa laga fahmaya leeyihin fiiri yudabiru lmra ilaahay arrinka ayuu maamulaa min asamaa'i ila alardi intaas waay marka alfa sana asamaau dunya ila alardi qof caadi ah kun sano sidaas ragga ku tagay marka waxaa ka mid ah mujaahid ibnu jabrin tilmiidu ibni cabbaas qowlka labaad wuxuu leeyahay tacruju lmalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin kana miqdaaruhu khamsiina alfa sana waa yowm lqiyaama fii yowmin xaggee marka lagu tacallujinaa waxay leeyihin waxaa lagu tacallujinaa sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqic cadaab dhaca goormuu dhici doonaa fii yowmin maalin dhexdiis buu dhici doonaa yowmkaasoo kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana ama waaqicaan ha ku tacallujinayna ficlu soo qadaro waxaad tidhaahdaa yaqacu cadaabku wuxuu dhici doonaa fii yowmin yowmkaasoo kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana wa hada yowmu lqiyaama waana maalinta qiyaama sida laga soo wariyey ibnu cabbaas aayadda sidaas buu ku fasiray ibnu kathiir wuxuu leeyahay sanad saxiixa baa cabdullahi ibnu cabbaas uga sugnaaday inuu yidhi maalinkaas kontonka kun oo sano u dhiganta waa yowmulqiyaama ciqribana sidaasuu qabaa daxaakna sidaasuu qabaa waxaadna moodaa inay saas u dhowdahay maxaa dhacay nabiga sala allahu calayh waala ali wasalam markuu ka sheekeynayo qofka maanucu zakaadka ah xadiiska abu hureyre saxiixeynka ku jiray wuxuu yidhi ma jiro qof geela zakadiisa diida ama dahabka zakadiisa diida ama fidada zakadeeda diida ma jiro ilaa haddii uu jiro maalinta qiyaamo waa lagu cadaabi doonaa waxaa looga dhigi doonaa dahabkii iyo fidadii uu zakada ka bixin waayo waxaa looga dhigi doonaa macdan dab ah markaasaa lagu gubi doonaa dhabarkiisa iyo calooshiisa iyo dhinaciisaa lagu gubi doonaa fii yowmin kaana miqdaaru khamsiina alfa sana saasaa ku jirta xataa yaraa sabiilahu ima ilaa jannatin wa ima ilaa naar xadiiska abu hureyre saas ku jira saxiixeynka saasuu nabigu uu sheegay sala allahu alayh waali wasalam culimmadu marka waxay leeyihiin dadkoo dhan laakiin konton kun oo sano miyuu maalinkaasi u wada yahay waxay dhaheen maya qofka muslimka ah xadiis baa jiray oo sheegaya qofka muslimka ah maalinkaasi inuu uga dhigan yahay salaad farad ah inta uu tukadoo kale waktiga maalinkaas kontonka kun oo sano isaga wax yar buu uga dhigan yahay laakiin konton kun oo sano yuu ku yahay dadka gaalada ah waxay yidhaahdeen taasna waxaa muujina aayadaha qaarkood ilaahi wuxuu leeyahay wa kaana yowman cala alkaafiriina casiira wa kaana yowman cala alkaafiriina casiira dadka gaalada ah waa maalin ku culus sidoo kale ilaahi muxuu leeyahay wuxuu leeyahay aayaddii kale fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir cala alkaafiriina hayru yasiir gaalada uma sahlana maxaa laga fahmaa maalinkaas ilaahi wuxuu yihi dadka gaalada waa ku culus yahay uma fududa mafhuumkeedu muxuu yahay qofka muslimka ah inuu fudud yahay culimmadu waxay dhaheen markii dadka mu'miniinta ah la kala saaro fii nisfi nahaarin bacda dalika yadkhuluuna aljanna maalin gelinkeed bay acmaashoodu ku dhammaanay kadibna jannaday iska geli doonaan waxaan u daliil ay dhaheen asxaabu ljannati yowmaidin khayrun mustaqaran wa axsanu maqiilan dadka asxaabuljannaha ah oo jannada gela ah meel ay ku nagaadaan meeshii u fiicnayd bay ku nagaanayaan wa axsanu maqiilan waana kuwa fiicnaan badan xagga maqiilka maqiilkuna waa maxay hurdada la seexdo qubayla duhri ma waxaa la yidhahdaa qayluulo wa axsanu maqiilan ee wa axsanu qayluulatan qayluushadoodii bay marka raaxadoodii ba halkaa uga bilaabaneen tafsiirkaas marka ibnu cabbaas iyo keyrkiis laga soo wariyey buu marka ku socdaa mualifku raxmatullaahi caleyh waxaana dhahnay waa tafsiirka raajixa insha allah wuxuu yidhi haddaba fii yowmin maalin dhexdiis baa la xisaabinaa maalinkaas oo kaana miqdaaru qadarkiisu uu yahay khamsiina alfa sana konton kun oo sano low kaana kayru llahi caza wajal alla keyrkiis hadduu ahaan lahaa alxaakima bayna khalqihi makhluuqaadkiisa axadka kala saar cid kaloo kala saara haddii ay tiraahdo intaas bay ku qaadana lakin allahu yali lxukma ilaahay baa xukunka maamula baynahum bayna khalqihi makhluuqaadkiisa kala saaritaankooda ilaahay baa maamula bicadlihi cadligiisa ayuuna ku kala saaraa bimiqdaari alqaa'ilati fi ddunyaa inta la qayluushado in la eg adduunyada dhexdooda ayuu ilaahay ku kala saaraa intaas bay ilaahay ku qaadaneen ka yarna ilaahay waa ku qaadan laakiin xikmad baa ku jirta bimiqdaari alqayluulati ama bimiqdaari alqaa'ila qayluushasho in la eg oo fi dunya dunyada dhexdeeda ah ayuu ilahay ku kala saaraa wa huwa ilaahay asracu lxaasibiin inta wax xisaabida waa midka ugu dedejin badan xisaabinta dadka la xisaabiyo ilahay baa ugu dedejin badan asracu lxaasibiin kamaa bada'ahu lahum saasaa noo qoran soo maaha laakiin nusakda qaar waxaa ku qoran saasaana fiicane kamaa bada'ahum lahu kamaa bada'ahum lahu sidii ilaahay ayaga u abuuray oo min shaqaawatin nasiib darro ah ahlu naarnimo ah iyo wa sacaadatin ahlu janno ah ayay yacuuduuna ku laabanayaan yowma idin maalinkaas waxaa la yidhaahdaa sida uu soo wariyey alimaam ibnu- ibnu jariir altabari fii tafsiirihi sida uu kusoo wariyey waxaa la yidhaahdaa bada'a allahu lkhalqa yabda'uhum bimacnaa khalaqahum waa uu abuuray bada'a alkhalqa ay khalaqa waa uu abuuray waay makhluuq wuxuu leeyahay haddaba kamaa bada'ahum sida ilaahay ayaga uu u abuuray lahu maagaas uu ugu abuuray maagee markaa oo min shaqaawatin ahlu naarnimo ah iyo wa sacaadatin ahlu jannanimo ah ayay yowma-idin maalinkaas yacuuduuna u laabanayaan wadalika tafsiru qowlihi tacaala kamaa bada'akum tacuuduun fariiqan hadaa wa fariiqan xaqa calayhim dalaala kamaa bada'akum tacuuduun sida ilaahay idiin abuuray baad u laaban doontaan tafaasiir badan baa ku jirta laakiin tafaasiirta waxaa ka mid ah qofkii ilaahay uu abuuray naarna naartiisu u laaban doonaa qofkii ilaahay janno u abuurayna jannadiisu u laaban doonaa kamaa bada'akum tacuuduun xadiiska cabdullaahi ibnu mascuudna waa yi- waa ayidaa fi saxiixayn qofka marka caloosha hooyadiis uu ku jiro waxyaabaha la qori doono waxaa ka mid ah wa shaqiyun aw saciid haddii marka shaqinimo ay u qorneedna shaqaawadiisii buu ku laaban doonaa saciidnimo hadday u qorneedna sacaadadiisii buu ku laaban doonaa wixii markaa ku hormaray qadarta ilaahay oo ilaahay hore u ogaa ayay dadku laaban doonaan meeshaasay ku dambayn doonaan fariiqun koox fi ljannati jannada dhexdiisa jannada dhexdeeda ayay ahaadeen wa fariiqun kooxna fi saciiri naarta dhexdeeda ayay ahaadeen wixii ilaahay janno ugu talagalayna jannay geli doonaan wixii naar ilaahay ugu talagalay naaray geli doonaan wa ahlu ljannati ahlu jannaha yowma-idin maalinkaas fi ljannati jannada dhexdeeda ayay yatanacamuuna ay ku barwaaqaysanayaan meeshaasay ku nimcaysanayaan wa bisunuufi ladaati waxyaabaha lagu macaansado noocyadooda ayay yataladaduuna ay ku macaansanayaan dadka ahlu jannaha ah maalinkaas jannada dhexdeeda ayay ku nimcaysan yihiin wax naftu ay macaansato noocyadooda kala duwan ayayna macaansanayaan wa biafdali lkaraamaati karaamaadka kuwa ugu fadli badan ayaa yuxbaruuna loogu raaxaynaa wa biafdali lkaraamaati karaamaadka kuwa ugu fadli badan ayaa yuxbaruuna loogu raaxaynaa dadku ahlu- dadka ahlu jannaha ah ilaahay wuxuu u diyaariyey maa laa caynu ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar wax dhigu aysan maqal iluna aysan arag qof bashar ahna qalbigiisa aan kusoo dhicin laakiin xikmadda ilaahay waxaa ka mid ah waxa jannada yaalla waxay isku magac yihiin magaca keliya ay wadaagaan baa adduunyada la keenay tusaale ahaan jannada dhexdeeda faakiha taalla adduunyadana faakiha taalla magaca keliyahay wadaagaan isku dhadhan ma aha isku midab ma aha isma laha magaca keliyaha ka dhexeeya jannada dhexdeeda ilaahay wuxuu sheegay caano inay yaallaan adduunyadana caanaa yaalla magaca keliyaha ka dhexeeya khamra adduunyada taalla aakhirana jannada dhexdeeda khamraa jirta magaca keliyaha ka dhexeeya waxaa qur-aanka ilaahay ku sheegay qofka ahlu jannaha ah jannada dhexdeeda wax kasta oo kusoo dhaca inuu leeyahay wax kasta oo uu raboodo alimaamu lbukhaari wuxuu wariyey xadiid wuxuu leeyahay wuxuu ka wariyey abu hurayra ana nabiya sala allahu alayhi wala alihi wasalam kana yataxaddathu wa cindahu rajulu min ahli lbaadiya nabigu maalin buu sheekeynayay nin reer baadiya ah baa la joogay nabigu sal lla slam marka muxuu ka sheekeeyey wuxuu yidhi ana rajula ista'dana rabbahu fi zarci nin baa rabbigiis wuxuu idan weydiistay jannada dhexdeeda inuu wax ku beerto dabcan adduunyada markuu joogay buu nin beeraley ahaa beertu aad u jeclaa rabbigiisu marka wuxuu yidhi rabbi waxaan rabaa jannada dhexdeeda inaan beer ku yeesho oo ay wax ka soo baxayaan faqaala lahu wuxuu ku yidhi alasta fima shi'ta ilaahay wuxuu ku yidhi wax kastoo aad jeceshahay soo jannada dhexdeeda kuma haysatid maxaa beer ku fale qaala bala walaakin uxibu an asraca wuxuu yidhi haa waa haystaa laakiin waxaan jeclahay inaan wax beerto ilahay marka waa u ogolaaday fabadara ninkii waxbuu abuuray fabadara طarfa nabaatuhu wastiwaa'uhu illibiqsi intaan ishu libiqsan ayuu soo baxay waa weynaaday mirihii buu yeeshay adduunyada laakiin wax badan baa la sugaa isla markii iyo wastixsaaduhu iyo gurashadiisa فkاna أمثاaل الجiباaل mase buuro wax la eg ayuuba noqday fayqul الlahu ilaahi wuxuu leeyahay dunaka ya بna aadam iبn aadam ou qaado mirahan guro fainahu laa yushbicuka شhay wax ku dherjina lama arkeen saasuu leeyahay faqaala acraabiyu acraabiga wuxuu yihi wallahi laa تجidh ilaa qurashiya aw ansaariya ninkaas wuxuu yidhi jannada isagoo ku jira ilaahay ka idan weydiisana inuu wax beerto ama waa ansaari ama waa quraysh buu yidhi ninkii reer baadiyaha dhaha maxaa dhacay fa innahum asxaabu zarcin ayagaa wax beertuu yidhi laakiin anaga waa ma beerano amaa naxnu annaga miyaa falasnaa biasxaabi zarcin fadaxika rasuulu llahi sala allahu alay slam rasul ilahi waa qosle marka nabigu waa ku qoslay ibnu bataal baa marka wuxuu kasoo kasoo wariyey ninka la yidhaahdo almuhallab wuxuu kasoo wariyey warkan wuxuu yidhi fi hada alxadiid xadiiskan waxaa ku jirtaa أن كل ما اشتهى في الجنة من أعماal الدuنيا أma أنa كula ma اشتهya في الجنة min أعmاal الدuنيا wax kasta oo jannada dhexdeeda lagu اشhtiheeyo oo qofku uu jeclaado oo adduunyada yaala iyo waladaatiha macaanyadeeda famumkinu fiiha waa suuragal wax kastoo qofka kusoo dhaca jannada dhexdeeda waa suuragal qofka waa lagu siinaa xadiiskan baan ogeyay dadka qaarkood baa waxaa dhici karta inay leeyihiin waxyaabaha adduunyada yaalla oo waayadii hore aan jiri jirin qofka jannada dhexdeeda haddii uu galo talow ma heli doonaa waa mumkin maxaa ilaahay wuxuu leeyahay wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wataladu lacyun wax kastoo naftu ay ishtahaydo oo ay jeclaato jannada dhexdeeda waa yaallaan indhuhuna ay macaansadaan oo ay ku raaxaystaan ayib waxaa kaloo jannada dhexdeeda jira suuq laakiin suuq wax lagu kala gadanaa maaha dadka ahlujannaha waa isu imaanayaan waa iswareysanayaan qur-aanka laftigiisa waa ka sheekeeyey jannada dhexdeeda dadka ahlujannaha inay iswareysanayaan nabigu marku wuxuu yidhi sala alla slam xadiis anas ibnu maalik uu warina oo fii saxiixi muslim ku jira wuxuu yidhi ina fi ljannati la suuqan jannada dhexdeeda waxaa ku jira suuq ya'tuunaha kula jumucatin usbuuciiba hal mar bay imaanahay jumco kasta fatahubu riixu shimaali dabayl baa soo dhace xagga waqooyiga ka soo dhace fataxtuu fii wujuuhihim wa hiyaabihim dharkooda iyo wejiyadooda ayay caraf ku sii daynay fayasdaaduuna xusnan wa jamaalan waxay kororsanayaan qurux iyo wanaag fayarjicuuna ilaa ahlihim reerkoodii bay u laabanayaan waqad isdaaduu xusnan wa jamaalan ayadoo reerkiina qurux iyo wanaag ay siyaadsadeen fayaqulu lahum ahluhum reerkooda waxay ku leeyiin wallahi laqad isdadtum bacdanaa xusnan wa jamaalan wallahi markaad naga tagteen kadib quruxii wanaag baa idiin kordhay fayaquuluuna waxay leeyihin waantum wallahi laqad isdadtum bacdanaa xusnan wa jamaalan annaga ka bacdi markaan idinka tagnay kadib wanaag iyo qurux baa siyaadsateen jacalana allahu minhum wuxuu yidhi haddaba mualifku raxmat ullaahi calayhi wa biafdali lkaraamaati karaamaadka kuwa ugu fadli badan ayaa yuxbaruuna ayaa la siin doonaa allah wuxuu leeyahay faama aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati fahum fii rawdaة yuxbaruun janno dhexdeeda ayaa loogu raaxaynaa loogu nimcaynaa ninka la yidhaahdo taabiciga la yidhaahdo yaxya bnu abi kathiirin fahum fii rawdatin yukhbaruun wuxuu ku macneeyey assamaac jannada dhexdeeda wuxuu yidhi beer bay ku leeyihiin beertaas oo loogu raaxayn doono waxaana loola jeedaa buu yidhi assamaac wax dheguhu ku raaxaystaan marka jannada dhexdeeda waxa yaalla wax la cuno iyo wax la cabo keliya ma aha qofku wuxuu wax dhegihiisu ay ku raaxaystaan oo weligiisa lihiisa dunyada uusan ku arag ayuu jannada dhexdeeda uu ku leeyahay fahum ayagu haddaba xiinaidin markaas ilaa rabbihim rabbigood bay yanduruuna ay fiirinayaan laa yumaaruuna ka shakin maayaan fi nadari ilayhi fiirinta asaga ay fiirinayaan ka shakin maayaan ama laa yumaaruuna ka doodi maayaan fi nadari ilayhi fiirinta isaga la fiirinaa waxaa la yidhahdaa maaraytu fulanan ey jaadaltu hebel waan la dooday waayo maaraytu fulanan ey jaadaltuhu waxaa kaloo dhici karta in laga keenay min almiryati oo ah shakiga laa yumaaruuna marka ka shakin maayaan ama dood ka keeni maayaan fi nadari fiirinta ilayhi ila allah ilaahay la fiiriyo walaa yashukuuna kana shakin maayaan fawujuuhuhum wejiyadoodu naadiratun waa midii dhaldhalaale bikaraamatihi bisababi karaamatihi karaamadiisa darteed ayay la dhaldhalaale wa acyunuhum indhahooduna naadiratun waa midii fiirina ilayhi ila allah ilaahay bay fiirineen bifadlihi fadligiisa dartiis ayayna ku fiirineen dadka ahlu jannaha waxyaabaha ama nimcada ugu badan oo jannada dhexdeeda ay ku heli doonaan waxaa ka mid ah annadaru ilaa rabbihim rabbigood inay arkaan allah in la arko adduunyada dhexdeeda mustaxiil ma ah laakiin ma dhacayso haddii mustaxiil ay tahay nebi muuse ma weydiisteen rabbigiis nebi muuse rabbigiis wuxuu weydiistay inuu arko soo maaha arinii andur ilayk ilaahay marka muxuu ku yidhi lan taraanii ima arkeydi adduunyada dhexdeed marka ilahay lagu arki maayo maalinta qiyaame laakiin dadka ahlu jannaha markay jannada ay galaan nimcooyinka ay heli doonaan waxaa ka mid ah rabbigii ayaga abuuray inay arkaan ma arki doonaan qur-aankan ilaahay sidaas buu ku sheegay oo ilahi wuxuu leehay wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo maalinkaas way dhalaalayaan rabbigood bayna fiirinayaan aayadaha kale oo laga fahmaa waxaa ka mid ah qowluhu tacaala kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun rabbigood maalintaas dadka gaalada ah waa laga xijaabaa waa laga xijaabaa laba tafsiir baa ku jirta rabbi nimcadiisaa laga xijaabi doonaa oo ma arki doonaan in loola jeedo waxaa kale oo ay ixtimaashay in loola jeedo rabbi aragtidiisa ayaa laga xijaabi doonaa oo ma arki doonaan tafsiirkaas labaadna waa tafsiirkii alimaamu shaafici raxmat ullaahi caleyh saasuu ku fasira isagu oo wuxuu yidhi dadka ahlu karaamaha ah aayaddaas waxaa laga fahmaa rabbigood inay arki doonaan oo see looga fahmay haddii mafhuumul aaya sidaas ah ilaahay hadduu yidhi maalinta qiyaame gaalada rabbi waa laga xijaabi doonaa haddii rabbi uu yidhi mafhuumkeedu wuxuu yahay inaan laga xijaabi doonin dadka mu'miniinta ah ay arki doonaan tafsiirkaas alimaamu shaafici ayaa iskale raxmat ullaahi caleyh axaadiis baa marka ku soo aroortay axaadiistaas waxaa ka mid ah xadiiskii jariir baan ka soo qaadanaynaa jariir bn cabdillaahi albajali waa xadiis muttafaq caleyhi ah wuxuu leeyahay kunaa juluusan leylatan maca nabiyi sala allahu alayhi waali wasalam habeen habeenada ka mid a nabigaan la fadhinay sala allahu alayhi waali wasalam fa nadara ila alqamari leylata arbaca cashra habeenka afariy tobnaadka ay ahayd buu dayaxa fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi inakum adinku satarawna rabbakum rabbigiin waa arki doontiin kamaa tarawna haada sida dayaxaan hadda aa ugu jeediin baa rabbi u arki doontiin macnaheedu ma aha in allah iyo dayaxa la isku tashbiihina maya ee waxaa loola jeedaa dayaxaan aragtidiisa soo waadix ma aha aragtidaas aragti lamida baa rabbi arki doontiin maalinta qiyaama weliba waa sii fasira wuxuu yidhi laa tadaamawna isku ciriirin maysaan fii ru'yatihi aragtidiisa qof kasta jannada meesha uga jiro ayuu rabbi ka arki doonaa fain istaطactum haddaa awoodaan anlaa tuqlabuu inaan laydinkaga adkaanin calىa salaatin salaad qabla طuluuci الshamsi intaysan qoraxdu soo bixin wa qabla guruubihaa iyo intaysan dhicin fafcaluu sidaas yeela nebigu marku wuxuu yidhi waxyaabaha lagu kasbado rabbi aragtidiisa waxaa ka mid ah salaada subax iyo salaada casir tukashadeeda oo jamaaco lagu tukado marka salaadaas haddii aada awoodaan inaad xifdidaan oo shayaadiintu aysan idinkaga qaalib noqonin nebigu wuxuu yihi sameeya marka labadaas salaadood ha lagu dadaalo muhiimadda ay leeyihiin buu marka xadiiskaasi uu muujinaa ahlu sunnuhu marka waxay aaminsan yihiin aayadahaas iyo axaadiistaas oo dhanna ay sheegay maalinta qiyaame dadka mu'miniinta ah rabbi inay arki doonaan rabbi inay arki doonaan wa acyunuhum indhahooduna wuxuu yihi fa wujuuhum wejiyadoodu naadiratun waa midii dhalaalay bikaraamatihi karaamadiisa darteed wa acyunuhum indhahooduna naadiratun ilayhi ila allah ilaahay bay fiirine bifadlihi fadligiisa darteed fii naciimin xaal ay ku dhex jiraan barwaaqo ayagoo barwaaqo ku jira bay rabbigood arki doonaan saas uka wada fii naciimin ayagoo barwaaqo ku dhex jira naciimkaasoo daa'imin oo joogto ah muqiimin oo joogto ah barwaaqo aysan weligood ka baxin ayagoo ku jira bay rabbi arki doonaan walaa yamasuhum laa yamasuhum ayaga taaban maayo fiiha jannada dhexdeeda nasabun daal wax daala jannada dhexdeeda ku dareemi maaya wamaa hum ayaguna ma aha bimukhrajiina kuwa laga bixinaa minha jannada jannada qofka galaa weligiis ka bixi maayo laakiin naarta qofka galaahi haddii uu muslim yahay waa ka soo bixi doonaa laa yamasuhum fiiha nasabun daal ku dhex taaban maayo jannada dhexdeed wamaa hum ayagu maaha bimukhrajiina kuwa laga saara minha ukuluhaa jannada waxa lagu cunaa alukul maa yu'kal waxa la cunaa baa la yidhahdaa ukuluhaa jannada waxa lagu cunaayo daa'iman waa joogto oo waxaad cunta jannada dhexdeeda ka weyn maysid haddii ilaahay kuu kaso wa dilluhaa jannada hooskeeduna daa'imun waa daa'im waa loo soo qadaraa marka wadiluhaa daa'ima isna waa joogto jannada marka waxaa ay sheegayeen adiladu inay geeda ku yaallaan xadiiska abu hurayra oo saxiixa waxaa ku jirtay nabigu inuu yihi sala allahu alayhi wacala alihi wasalam jannada dhexdeeda waxaa ku yaalla geed geedkaasoo ninka faraska orodka badan saarani uusan hooskiisa ka gudbaynin boqol sano haddii uu socdo boqol sano haddii uu socdo faras orod badan buu saaran yahay hooskiisa ka bixi maayo boqol sano hadduu ordaa waa geed aduugi wakuluhaa daa'imun wadila tilka taasi cuqba aladiina ay caaqibatu ladiina waa kuwii ciribtooda cuqba aladi aanoo qoran soo maaha saas aanoo qoran sax hala saxo markaa tilka cuqba aladiina ataqow kuwii rabbi ka dhowrsaday ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa taasi waa caaqibadooda waa meesha ay ku dambayn doonaan midda la tilmaamaana waa jannada tilka cuqba aladiina taqow wa cuqba alkaafiriina wa caaqibatu lkaafiriin gaaladu meesha ay ku dambayn doonaanna annaaru waa naar wa ahluuljaxdi dadka diidmada u saaxiibka ah oo rabbi adiladiisa diiday can rabbihim rabbigood yowma-idin maalinkaas lamaxjuubuuna waa kuwa laga xijaabaa rabbigood ma arki doonaan maalinta qiyaame ma arki doonaan wa ahluljaxdi dadka diidmada u saaxiibka ah oo rabbi aayaadkiisa diiday yowma-idin maalinkaas can rabbihim rabbigood lamaxjuubuuna waa kuwa laga xijaabaa waa laga xijaaba maxaa loola jeedaa maxjuubuuna waa kuwii laga xijaabaa can karaamatihi karaamadiisa ama maxjuubuuna waa kuwii laga xijaaba can ru'yatihi aragtidiisa wa fi naari naarta dhexdeeda ayaa yusjaruuna lagu holcinaa naarta dhexdeeda ayaa lagu gubaa wa fi naari naarta dhexdeeda ayaa yusjaruuna lagu guba ama lagu holcinaa labisa maa kiibaa xun xuma kii qadamat lahum ayaga anfusuhum naftoodu ay u shaqaysay naftoodu waxa ay u shaqaysay xumaan badana wa shay aada u xun labisa maa kii xuma qadamat lahum ayaga ay u shaqaysay anfusuhum naftoodu naftoodu waxa ay shaqaysay xumaan badana an sakita allahu calayhim an sakita allahu calayhim waa almaksuusu bidami waxaas xumaanta badan oo naftoodu ay u shaqaysay waa maxay an sakhita allaahu calayhim sukhtu llaahi carada ilaahay marka ma carada ilaahay baa xun masaasa maya carada ilaahay waxa keenahaa xun waaye marka waa in wax kale haddana loo soo qadaro oo la yidhaahdo almaksuusu bidami waxaan la dhaleecaynaa oo sida gaarkaa loo dhaleecaynaahi muujibu sukhti illaahi carada ilaahay calayhim ayagu u carooda waa wixii keenaya acmaashii keenayda waaye waa midkaas midka leeyahay labiisa maa qadamat lahum anfusuhum naftoodu waxay u shaqaysay xuma waxaa leeyahay waa wixii keenaya inuu ilahay ayaga u caroodo carada ilahay waa wixii keenaya ee carada ilaahay ma aha wixii carada ilaahay keenaya wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisa ayay hum ayagu khaaliduuna ku waari doonaan walaa yuqdaa la xukmin maayo calayhim ayaga korkooda bilmowti geeri lagu xukmin maayo ilaahay ma ku xukminaayo inay dhintaan fa yamuutu markaas ha dhinteen ilaahay ma xukminaayo ayaga korkooda geeri oo markaas ay ka dhalato inay dhintaan yacni ma dhacayso in lagu xukmiyo geeri oo markaas ay ka dhalato inay dhintaan ma dhacayso taas laa yuqdaa calayhim fa yamuutu walaa yukhafafu canhum ayaga laga fududayn maayo min cadaabiha cadaabkeeda naartaas cadaabkeedana laga fududayn maayo kadalika sidaas ayaa najzi u abaalmarinaa ayuu yihi rabbi kulla kafuurin qof kasta oo gaalnimadiisu ay badan tahay alkafuur waa qofka gaalnimadiisu ay badan tahay kaafir marka waa ka daran yahay hal aaya marka ayadaas si dhamaystir buu yihi khalaa hum ayagu khaaliduuna waa kuwii ku waaraa cadaabka dhexdiisa khalaa marka laga reebo marka waxaan kasoo istitnoonaynaa wa fi lcadaabi hum khaaliduun khalaa marka laga reebo man shaaa allahu ciddii ilaahay uu doono min almuwaxidiina muwaxidiinta ilaahay uu doono ikhraajahum inuu ayaga kasoo saaro minha naarta cadaabka bay ku waari doonaan marka laga reebo ciddii ilaahay uu doonay inuu naarta kasoo saaro dadkaasi waa dad muslimiin ah adduunyada dunuub kabaa'irhay ku sameeyeen ayagoo aan ka toobad keenin bay dhinteen ilaahay ma uusan doonin inuu cafiyo naar bay sidaas daraaddeed ay ku galeen dadka gaalada ah ee naarta ku waaraa la mid ma aha ilahay waa ka soo saari doonaa nabiga sala allahu calayhi waala salam shafaacadiisaa looga soo saari doonaa dadka muuminiinta shafaacadoodaa looga soo saari doonaa ilaahay naxariistiisaa looga soo saari doonaa naarta ku waari maayaan mudday ku jiri doonaan kadibna waa laga soo saari doonaa jannaay ku dambayn doonaan إلهي أنا قبل بعديه هذا بالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم